bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa kowii soddonka bisha mey sannadda labada kun lix iyo tobanka waana maalin talaado ah kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa weli xal laga gaarin arrimaha shirka madasha qaran ee ka soconaya magaalada muqdisho kaasoo lagu waday in looga hadlo maqaamka magaalada muqdisho iyo sidoo kale matalaada aqalka sare ay ku yeelanayso caasimada soomaaliya xilli shirkan maalintii shalay laysku afgartay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay qaabka ay u dhacayso doorashada iyo amniga balse waxaa harsanaa in laysku raaco hanaanka magaalada muqdisho iyo matalaada ay aqalka sare ku yeelan doonto caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaana arrintaasi la tilmaamay in muran uu soo kala dhex galay dhinacyada wadahadalka ugu socday magaalada muqdisho ee madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya shirka ayaa la tilmaamay in ugu dambayn uu kusoo idlaaday iyadoo xalay ilaa iyo maanta salaase ah ay soconayaan kulamo gaargaar ah oo madaxda mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe ee soomaaliya ay ka leeyihiin arrimaha doorashooyinka iyadoona lagu wada gelinka dambe maanta in warmurtiyadu ka soo baxo kaasi oo ay ku heshiis oo ay ka midaysan yihiin madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoona muhiimadda ay tahay maanta ka hadlidda maqaamka magaalada muqdisho iyo sidoo kale doorka ay ku yeelanayso matalaada aqalka sare gobolka banaadir xilli dhowr ka mid ah bulshada ku dhaqan magaaladu ay si adag kaga hadlayaan arrinta la xidhiirto matalaada gobolka banaadir oo ku yeelanaya aqalka sare ee dalka soomaaliya kaasoo markii ugu horraysay soomaaliya laga hirgelinayo madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa hore heshiis ugu gaaray arrinta la xidhiirta hanaanka doorasho ee dalka iyadoo afar dhibic shan lagu qaybiyey aqalka hoose ee baarlamaanka halka aqalka sarena lagu qaybiyey qaab maamul goboleed iyadoona haatan laga wardhowrayo in madaxda maamulada iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya ay soo saaraan bayaan ay kaga hadlayaan mustaqbalka magaalada muqdisho iyo matalaada uu yeelan karo faysal cali waraaba oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ucid ayaa waxa uu tilmaamay in siyaasadda soomaaliya ay hal beelo keliya u taliso sida hadalka u dhigay faysal cali waraabe oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaatada ugu badan ee soomaaliya ay ka jirto ay tahay in hal beel oo keliya siyaasadda soomaaliya ay maamusho taasi oo beesha caalamkan ay ku raacsan tahay sida uu tilmaamay faysal cali waraabe xilli uu warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada hargeysa faysal ayaa waxa uu sheegay in wax waliba oo beeshaasi ay u meeriso bulshada caalamka ay raalli ku tahay sida hadalka u dhigay asigoo ula jeeday maamulka puntland waxauna tilmaamay in afar dhibic shan lagu qaybiyey aqalka hoose halka aqalka sarena lagu qaybiyey qaab deegaan taasi oo kasoo yeertay sida hadalka u dhigay mas-uuliyiinta maamulka puntland faysal ayaa sheegay in inta ay socoto arrinta la xidhiirto dastuurkii xilligii lixdankii ee wax ku maamuli jirtay dowladdii kacaanka ee hogaaminayay allah u naxariisay jaalle maxamed siyaad barre soomaaliya waxaa laaynan gaaraynin asigoo dhinaca kalena ka hadlay somalilan iyo go-aanadeeda ku aadan gooni ugoosadka
horta waxa weeye waxay wanaag tahay in tiradaha socdaa ee soomaaliya lagu wadaa ay ka dhexeeyaan uun bulshada caalamka iyo iyo beer keliya oo soomaali ka mid ah hal beel oo qurah ayaa talada gacanta ku haysa beeshaasna waxaa ka dambeeya oo waxay ka qaabtaa waxa weeye waxa weeye maamul garowe iyo habka ay doonayso puntland inay soomaali u ekaato ayuuba gaalada laga iibinayaa dadkana dadweynaha soomaali dusha laga saaro dadweyne laga saaro laakiin wax suurtagala maaha wax suurtageliya maaha in four point five sina lagu doorto oo magaranaysaay guriga hoose hadda in la bedelo la yidhaaho degmooyin ha lagu doorto aqalka sare oo gobolada ay gobolladu ha soo doorteen waa ra'yi iska hor imanaya waana ra'yi u adeegaya siyaasadii maxamed siyaad bare ee dufisiga aheyd ee uu ku fadhiisiiyey shidadii tobanka gobol ee soomaaliya la odhan jiray ee dagaalku ka dhacay markaa tegi maysa soomaali ilaa inta buugga maxamed siyaad bare dowladda maamulka garowe dowladda soomaaliya oo magaranasa dhulka loogu boodiyo oo cadaaladara socoto waxba ka hagaagi maayaan leano runta dalka ka taaganaya beenta dibadda lagu soo maluuqay bay isqabani maayaan hadalka faysal cali waraabe ayaa waxa uu imaanayaa xilli isqaqabsi dhanka siyaasadda weli uu ka taagan yahay soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii markaasi wixii ka dambeeyeyna waxaa dalka waxaa ka jiray marxalado kala duwan oo ay qayb ka tahay hogaamiye kooxeedyo iyo sidoo kale dowlado isbedbedelay oo kumeel gaar ahaa kuwaasoo lagu soo yagleelay magaalooyin kala duwan oo ah dalka dibaddiisa waxaana haatan dalka uu leeyahay dowladda federaal soomaaliya taasi oo ka saartay hanaankii kumeel gaarka ahaa dalka soomaaliya inkastoo weli ay jiraan caqabado taagan oo dhinaca amniga iyo sidoo kale ishaysadka siyaasadda ah
iyo tobanka gobol intaba calamaha la suray intuba waa suuq madow intuba waa sumad qabiil intuba waa saylad jaan damaaci bay wada sitaan masayr baa lagu sanniday sed bay u hamuumayaan sandalo maqan bay rabaan sarrayn bay doonayaan waxay saxariiriyeen sababkiiyo martadii aqoomihii bay sidkeen sidii xoolahoo kaley ku baayacayaan sunuud waxay ka samaynayaan waxaanay siin karayn halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer waddanka kenya ayaa waxaa lagu warramayaa inay galeen tiradii ugu badneed ee ka tirsan dhaqdhaqaaq dagaalyahanada ururka al-shabaab ka tirsan waxaana la tilmaamay in xadka labada dal ay ka gudbeen ku dhowaada konton ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in guddoomiyaha wajeer uu sheegay hadalkan asigoona u gudbiyey hay-adaha ammaanka ee dalkaasi kenya kuwaasoo heegan buuxa geliyey ciidamada kenya saddex kooxdan la sheegay inay ka tirsan tahay al-shabaab ee gudaha u galay gudaha waddankaasi kenya ayaa waxaa la tilmaamay inay isu qaybiyeen ilaa iyo saddex cunuga kuwaasi oo la tilmaamay inay doonayaan falal argagixiso inay ka geystaan gudaha waddankaasi kenya dhinaca kalena ciidan waa midowda africa ayaa ugu deeqay lacag saddex dhibic shan milyan oo shilinka kenya ah dowladda kenya si ay usii wado howlgallada la dagaalanka al-shabaab ee ka soconaya gudaha dalka soomaaliya midowda africa ayaa lacagahani ku wareejiyay wasaaradda maaliyadda dalkaasi kenya si ay usii xoojiso kenya dagaalada ka dhanka ururka al-shabaab xilli sidoo kalena lagu wado in qaybo ka mida qaaradda africa uu kaga bilowdo socdaal madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayib urduqan waxaana wadamada uu tegaya ka mid ah kenya iyo sidoo kale waddanka uganda oo ay ciidamo ka joogaan gudaha dalka soomaaliya socdaalkan ayaa loogu magacdaray mid lagu raadinayo nabadda ayadoona madaxweynaha dalkaasi turkiga horey uu u tegay wadamo dhowr oo ka tirsan qaaradda afrika waxaana ka mid ahaa soomaaliya iyo sidoo kale jabuuti waxaa laga dayrinayaa xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan halkaasoo la sheegay inay ka jirto dhibaato dhanka nolosha ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haatan waxaa ku goodoosan tiro dad ah kuwaasoo la sheegay in xaaladooda ay sii adkaanayso waxaana magaalada si aad ah u buuxdhaafiyey fatahaadda webiga shabeelle uu ku sameeyey waxaana lagu arkayaa meelaha qaar biyaha oo si aad ah ugu sii buuxdhaafinaya guryaha qaar ayaa la sheegay in gebi ahaanba biyaha ay ka dulmareen waxaana sidoo kale gawaarida amisom ee dalkaasi jabuuti lagu daabulayaa bulshada ku goodoosan gudaha magaalada beledweyne xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo seynab camir ayaa waxa ay la hadashay warbaahinta xilli ay kusoo laabatay magaalada muqdisho kana timid magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxayna tilmaantay inay kusoo aragtay dhibaato dhanka nolosha oo lasoo diristay dadka ku dhaqan magaalada beledweyne waxayna ugu baaqday dowladda soomaaliya inay ka dhabayso yabahoydii ahaa in gurmad la gaarsii doono bulshada ku dhaqan magaaladaasi iyo xag alla ka yimid oo mucjiso ah oo guryihii qaaday oo dadkii go-doon ka dhigay oo ilaa hadda socdo ha yaraadaan hadda ilaa hadda waa socdaan marka hooyoy xaalad bili-aadnimo oo xun ayaa ka jirtay nasiib wanaag dowladda walaalaha iyaga ee jaarka ee reer jabuutiba usoo gurmaday aniga ma oran kara maxay ahayd dowladdii waa timid dowladda ma arkin laakiin aniga walaalaha iyaga reer jabuuti soo gurmaday waxay u keeneen bustayaal waxay keeneen bahalka sisiyeriga lagu kaneecada waxay keeneen raashin alxamdulilah dhibaatada weli waa taagan tahay meela xaafadaha ka baxso dadkii go-doonay ku jiraan biyaha waxay dhaaftay saddex liit saddex mitiray dhaaftay iyakiyo yaraa waxaa lagu soo qaadaya baabuurta rejabkaa soo gurayay marka hooye waxaa beledweyne maanta ku dhacay kudisaa hesha beledweyne biyo xagga ilaahay ka yimid oo dhibaato weyn u geystay magaaladii beledweyne gudaheedii ma lama qabaan waa yarin heejadaha dee xaaf meelaha ku wareegsan waa ku yaryihiin laakiin cudisada waxay ku dhacday magaaladii beledweyne marka hooyoy dhibaato weynaa ka jirta beledweyne welina shacabkii waxay joogaan banaanadii joogaan ay gelin guryahoodii ugu dambeynna ciidamada dalka ciraaq ayaa la wareegay qaybo ka mida magaalada falluuja oo ay ku xooganayeen dagaalyahanada kooxda isis ama dowladda islaamiga ah ee ka dagaalamayay magaaladaasi ciidamada dowladda ciraaq ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen bar kontaroolo koonfurta magaalada ay ku lahaayeen kooxda isis waxaana sidoo kale caawinaya ciidamada qaranka ciraaq maraykanka oo dhanka cirkaa ka duqaynaya kooxda isis waxaana gacankuhaynta magaaladaasi haatan qaybo ka mida la wareegay ciidamada ciraaq dhanka waqooyi ee magaalada ayaa la sheegay haatan dagaalka inuu ka soconayo halkaasoo ay isku hayaan dagaalyahanada kooxda isis iyo sidoo kale ciidamada qaranka ciraaq oo ay kaabayaan dowladda maraykanka oo dhanka cirkaa ka duqaynayso magaaladaasi faluujo in muddo ah waxaa gacanta ku hayay ciidamada kooxda dowladda islaamiga ah ee ayadu sida iskooda kaga dhawaaqay dalkaasi inkastoo haatan dagaallo adag ay wajahayaan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh